Dhismaha Gabooyo 1 oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa xilligaani waxaa ka jira baahiyo dhanka caafimaadka ah iyadoo kaamka ay ku jiraan haween badan oo gaaray xilligii dhalmada kuwaasoo aan haysan daryeel caafimaad oo ku filan. Dadka ku nool kaamka ayaa ka soo hayaamay abaaraha ka jira dalka iyagoo soo miciinbiday magaalada Beledweyne si ay u helaan nolol dhaamta deegaanadii ay kasoo barakaceen. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa ka codsaday maamulka Hirshabelle iyo hay'adaha deeqda bixiya inay xarumo caafimaad u hirgeliyaan si ay u helaan adeeg caafimaad oo bilaash ah.
Waxaan haysaa dhibaato aad u fara badan ka mid ah xarun caafimaad xataa ma laha isbitaal nooma dhowo qaybta hadda sida naagaha markay uurka yihiin meel lagu umuliyo amba oo meel kasta waa naga dheer tahay oo xagga foosha umuliso ahaanta marka waxaan u baahannahay xarun caafimaad ina kaamka noolagu fu- naalaga furo haween badan oo iska xaamiloodhin ah ilmo yaryar oo iska xanuunsan ina kaamkaasna lagu soo caawiyo aan ka codsanaynaa Hirshabelle wasaaradda caafimaadka
kaamka Gabooyo 1 alxamdulilah shukr rabbil caalamiin guryaha noogu yiil naloo dhisay waxbaan nolodii guryaha naloo dhisay waa nagu kor burbureen isbitaal wax walba waa u baahannahay yukoo uur leh haweenka uur lahaa jooga haddaan ka hor anaga sakiin lee ku dhalinaayay maqas ma u haynin sakiin lee ku dhalinaayay haye ilmihii naaga hadda midaa foola mid waa soo qaaday inay noloo dhiso meel umulasho ah noloo dhiso alxamdulilah shukri waxaan ka tirsanahay kaamkan gabooyowan wax oo haweenka uur kale oo joogo kaamkan ka mid ahay wax waxaan wasaaradda hirshabelle waxaan ka codsanaynaa inay nala soo gaaraan kaalmihii oo qaybta umulisanimada uureeyaan ahay meelan ku dhalana ma haysano joodariyaashii male galoofyadii male umulisadii male wax aan hadda haysano ilaahay abuurta malahan waa inaa lala soo gaara maxay ahaatay xarun caafimaad oo ku umulno oo noola ku daryeelo oo noola ku daaweeyo iyo maxay tahay noola ka furo magaalada meesha aan joogno intaasaan codsi ka ahay oo kaalin bili-aadanimo oo haweenka uur kale ilmaha wax walba inaan laga soo gaaro oo gurmad ay noo soo samayso wasaaradda maxay ahaatay hirshabelle